fiican dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iyo sooyaalka mid ka mid ah haldoorada ah dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiiragelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan hooyada kow waxay awood u yeelaweynaysaa inay uur qaado ama dhasho fertilitigeeda aada u saameynaysaa dhalmada waa doctoreesa nasra cabdulaahi geedi oo wax badan inooga sheegi doonta khatarta caafimaad ee uu ku leeyahay haweenkeenna taabuuga iyo sooyaalkii noloneed maama xaliime cabdi caruush oo ahayd samafale iyo horumarinta bini'aadamka iyo haweenka anigoo hanaa maxamed ah ayaa idiin tabin doona farsamadu waa yaasir yoonis iyo yooma isku soo laabad wanaagsan gordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta khatarta caafimaad ee uu ku leeyahay haweenkeenna taabuuga balse markan sooyaalka maama xaliime cabdi caruush oo ahayd samafale iyo horumarinta bini'aadamka iyo haweenka ayaan ku furanaynaa barnaamijka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haaldoorada haweenkeenna ee uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caisho nuur aadan ayaa inoo maraysa sanadkii kun sagaal boqol afar iyo afartankii ayay ku dhalatay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose aabbaheed dhakhtar xanaanada xoolaha ayuu ahaa mid ka mid ah gabdhaheeda deeqa yaasiin xaaji ayaa noqotay wasiirka wasaaradda haweenka ee dowladda federaalk soomaaliya howlaheedii horumarinta waxbarashada iyo samafalka muqdisho ayay ku waxbartay sanadkii kun sagaal boqol iyo todobaatankii waxaa loo doortay shaqaale iskuulada caasimadda iyada oo wax badan ka qabatay waxbarashada iyo dhiirigelinta qoridda iyo akhriska xaaladii siyaasadeed ee dalka ayaa isbedel ku yimid kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii xaliimo ayaa sii kordhisay halgankii loogu jiray difaaca xuquuqda aadanaha xitaa suuragalka qabashada howlahaasi dagaalkii sokeeyey intii uu soconayay allaha u naxariistee isla xiliyada waxaa la dilay saygeeda kadib iyada iyo koox haween ah oo sideed iyo toban gaaraya waxa ay aasaaseen hay-adda horumarinta haweenka ee iida hay-adda iida ayaa bixisa magangelyo la talin tababar iyo waxbarasho loogu talagalay dumarka si la mid ah waxqabadkeeda la xusi karo waxaa ka mid ah horumarinta haweenka ka qaybgelinta haweenka dib u heshiisiinta iyo siyaasadda kor u qaadida garaadka shacabka dib u howlgelinta xarumihii waxbarashada daryeelka caafimaadka iyo dhismaha ururada bulshada sida ganacsatada waxbarashada iyo caafimaadka cunno qaybin iyo waraab qodista ceelbiyoodyo ayay ka hirgeliyeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dhanka waxbarashada waxa ay ku guuleysteen dib u dayactirka iyo furista toddoba iskuul oo wax lagu baro ubadka da-da yar iyo haweenka ee ku nool gobolka shabeellaha hoose iyo shan dugsi qur-aanka kariimka ah lagu dhigo sidoo kale waxaa u suurtagalay inay hubka dhigis ku sameeyaan dhalinyaradii maleeshiyaadka ahaa oo tiradoodu gaaraysa laba boqol iyo toddobaatan iyaga oo u sameeyay xirfado ay ku shaqayn karaan horumarinta beeraha ayay waxweyn ka qabatay iida iyada oo mashruucyo horumarineed ah ka fulinayeen gobolka shabeellaha hoose hay-adda iida ayaa door aada u muhiim ah ka qaadatay ku-jiheynta dadka soomaaliyeed sidii ay nabadda uga shaqayn lahaayeen
hagaag markan aan u imaano falanqaynteenna sannado ka hor marka aad maqasho ereyga maandooriye durbaabo waxa ay maskaxdaada soo qabanaysaa qaadka sigaarka shiishadda tubaakada xashiishka iyo calaqa oo qaab muuqaal ahaan laga dareemo isticmaalayaashooda hase yeeshee dhegaysta muxuu noqon karaa maandooriye samey da'yari duqow waa taabuuga oo guryaha inta dhaafay gudaha u galay goobaha tacliinta fahamkiisa waa tubaako la farsameeyey oo cilmi baarisyada qaar sheegeen in ay soo baxday horaantii qarnigii labaatanaad adeegsigiisa ka duwan maandooriyaha kale waxaa ku badan da'yar ay ka mid yihiin hablo oo badankooda ah kuwa ku jira iskuullada waana hooyooyinka mustaqbalka sida uu u garbasimay bulshada noocyadeeda kala duwan waxaa kuu sheegi karaa ruuxa iibinaya arday jaamacadeed kuwa iskuul ragga iyo dumarka tarjumo aflaanta dhalinta cayaarta kubadda hablaha muruqmaalka ah iyo darawal ama dagabakafuulka gaariga oo lagu daray hablo hoolmaalmeedka xaafadaha sida dhardhaqida u adeegsada ayaa dhammaan ka midaysan qaadashada noocyada kala gedisan ee tubaakadan farsamaysan inta ay suuragal noqoto in ay kaala hadlaan kuma sheegi karaan wax aan ka ahayn firfircooni oo ay ku dareemaan ficilada ay markaasi faraha kula jiraan waa khatar kusii baahaya bulshadeenna qoysaskeenuna waxaa kusoo kordhaya hooyooyin isticmaalaha noocan ka midka ah maanduuriyaha toddobaadkan waxaan barnaamijka haweenkeenna ku dahrogi doonaa dhibaatada caafimaad ee ku foolan haweenka soomaaliyeed ee u bareeraya isticmaalkiisa iyaga oo qaarkood ay ogsoon yihiin waxyeeladiisa waxaan toddobaadkan inoogu marti ah doctoresa nasar cabdulaahi geedi oo aan in badan wax ka weydiinay xag caafimaad dhibta uu u keenayo haweenkeena soomaaliyeed waxaan soo dhoweyn kadib wax ka weydiiyey in ay inoo sharaxdo waxa lagu sifeeyo maandooriye iyo nuucyadiisa waxaa ku dhowahay xanaan maandooriya horta waxaa loo yaqaanaa waxa sabistansi ama sheeyaal oo la ogoleen qofka inuu qaato qofkaas oo u keeni karto maskax ahaan iyo muuqaal ahaan qofka inuu noqdo waxaas no ku tiirsanaado waxaa laisku dhahaa drag abuse maandooriyaha dhowr nuuco u qeybsamaa nuucyo waxaa jiro oo neerfaha kiciyo oo neerfaha nuuca loo yaqaana cnska ku sameeyo stimulant ama qofka ka dareemaya farxad iyo kacsanaan iyo firfircooni waxaa kamid ah kokayinta waxa la dhaho kuwo waxaa jiro oo depressionka ama qofka dejin inoo isku dejiyo loo isticmaalo waxaa kamid ah alcoholka qamriga waxaa kaloo kamid ah daawooyinka la dhaho dejinta oo anta anxiety daawooyinka la dhaho waxaa jiro nuuc la dhaho hallucinogene waa daawooyin qofka markuu qaato maskaxdiisa wuxuu dareemaya isla hadal iyo mala awaal hallucination qofka jidkoos ka soconaa waxyaabihii ugu dambeeya ka sheeksheekeena oo arko wuxuu dareemaya in waxyaabo dilayaan oo kaleeto waxyaabo badan oo sawirana nuuc kamid ah waxaa jirto la dhaho dissociative anesthesia waxaa loo isticmaalaa suuxin suuxitaanka katamin daawo la dhaho waxaa jira nuuc kaloo la dhaho narcotics ama opiot waa xanuun baabiyaal oo saa-id ah oo mamnuuc ah in la isticmaalo unless oo dhakhtar qorin waxaa kamid ah herion iyo la dhaho morofiinta iyo tramadoolka dadkeena aada ayaantan u isticmaalaan waxaa kaleeto soo geli karo maandooriye tubaakada sigaarka nuuc tubaakada ka tirsan qaadka waxyaabahaasoo dhan waxaa lagu dara maandooriyaal inayin iyo inayin daraag abuse oo mamnuuc ah inuu qofka isticmaalo sharci ahaan si guud waxaad inoo ifisaa saameynta ay ku leedahay qoysaskeena balwadda balwadda saameyn ay ku leedahay qoysaska dhammaan bulshada balwada waxaa lagu baxshaa qarash aada u badan qarashkaas wuxuu ka go-a oo kusoo laabanaa qoyska waxaa arkaysaa qoys danyar ah oo awoodin inay sameeyaan maalin kasta aabihii ama femilka laba qof oo kamid ah inuu lacag qaad ku baxsho lacag sigaar ku baxsho waxay noqonaysaa wax aada iyo aada qaali u ah waxay noqonaysaa wax oo saameynayo qoyskii iyo caruurtii iyo hooyadii waxaa laga yaabaa qoyskasi inayna xataa haysanin wax kaleeta ku noolaadaan ay dib ku shitaan oo aabihiina ku bixinaya lacagtii qaadka because wuxuu sameeyey la qabsi maskaxdiisa mana ka maarmo marka qoysaskii waxay ku leedahay saameyn aada u weyn xaq dhaqaalo xaq caafimaad iyo dhammaan inta ku hareereysan dariska dadka la nool oo u keenaya balwadaas inuu si baasif ay ku gasho oo ka saameyn badan qofkii cabaaya qofkii u dhawaay iyo qofkii la noolaa ayaa ka dhib badan kana saameyn badan qofkii cabaaya oo isticmaalaya marka caafimaad ahaan uma fiicno dhaqaale ahaan uma fiicno dhanka haweenka saameynta ay ku leedahay saa soo sheegna noocyadeeda nuuc ugu badan oo waxaa jiro sigaarka iyo qaadka iyo tubaakada tubaakada waxay leedahay laba nuuca loo kala qeybiyaa mid waxaawaa mid sameyso tubaako la dhaho qiic kuwo sameynaya smokin tubaako la dhaho iyo kuwo oo sameynaya qiic la-aan oo smokles tubaako la dhaho smokles tubaakada waxaa kamid ah midoo la dhaho juwinka oo faruuryaha hoostooda la geliya taabuuga ugu caansan waxaa jirto mid oo laho snap oo budo ah waraaqada lagu duubo ee canka ama meelka shidaan dadka horaa isticmaali jiray smoking smoking tobacco waxaa kamid ah shiishada sigaarka iyo mid kaloo laho sigar oo qori ah waa lashidaas iyo sigaarkii oo kale loo cabaa dhammaantood waxay ka kooban yihiin ugu yaraan waxaa la sheegay inay ka kooban yihiin afar kun ka badan oo kiimikaalis ah ay ugu daran tahay nicotinka taar kiimika la dhaho iyo carbon monoxide oo khatarteeda leh waxaa la sheegay lixdan ilaa iyo toddobaatan inay yihiin kuwa kansarka sababo oo la ogyahay taarkoo kaleeto waxay sabeysa kiimikadaas waa waxyaabaha baroonka oo sigaarka afkiisa hore ku yaalo oo gadgaduudka ah waxay sameynaa qofka halkii mar oo daaro oo dhuuqo waxay baabi'inaysaa silayga waxa la dhaho ku yaalo isheeg timaha ku yaalo neef mareenka timahaas ilaah wuxuu ugu talagala waxyaabaha qashinka ah iyo waxyaabaha lo- oo banaanka ka imaada inay kasoo saarto tintii hadday noqoto baaralaysa mid shaqeyweyso waxaa ka buuxsamaya meeshii daar ilaa ay samabada ay ka keento inay hawadii fiicneedna geli weyso tii xumeedna ka baxi weyso gaasoo exjanjiga meesha ka baxaya sambabka wuxuu noqonaya mid adkaado ilaa uu ka noqdo feeliyaaru shaqadiisa kabo nikotiinka sidoo kale dhiiga ee raacda dhiiga kor barashirka kor u qaadaa dhibaato badan ay keensataa kansar waxay sababtaa kansariska afka ku dhaco waxay keentaa inay caloosha iyo mindhicirada nabar ku sameyso kadib ay kansar isku bedelaan dhammaan systemiska dhan oo jirka saameysaa carbon monoxideka waa gaas isaga ur lahayn kalarna aan lahayn wuxuu aada iyo aada ugu dhagaaya hemoglobinka maadada loo oksijiinka qaato haddii uu ku dhagane oo affinity badan ee kuleeda hadduu ku dhago waxaa sababaysa inay unugyadii jirka oxygen heli waayaan kadibna ay dhintaan Een, haddaan usoo galno haweenka intaas waxaa waaye ee, dhibaatada guud ee keeni karaan haweenka waxay ku leedahay ee, khaasatan saameyn aada iyo aada u weyn hooyada kow waxay awood u yeelaweyneysaa inay uur qaado ama dhasho fertilitygeeda aada u saameyneysaa dhalmada waliba gabdhaha yararka ah ge- haddaa ka hadalna si guud a u qaadno haweenka uurkalena dhiba ku leedaha gabdhaha yararkana dhiba u le- u yeeshaa saameynta rag iyo dumar isku mid waaye Ee, waxay saameeyaan maadooyinka aan hadda soo sheegnay oo jirka oo dhan waxay saameyn u geystaan ee, sambabadii hadda soo hadal qaadnay sambabadaas markay nicotinka iyo taarka iyo kar- iyo carbon monoxideka gaaraan waxaa ku dhacaya inay shaqadeeda gabto kadib waxay saameyn u geysanaya dhammaan organada u dhadhawaa sida kii wadnaha oo kaleeto wadnihii waxaa ku imaanaya culays badanaa fuula culayska sucu keenaya dhow inuu sameeyo barar waxaa loo left ventricular hypertrophy qaybta bidix ee wadnaha bararkaas ayaa dhow wuxuu keenaya inuu dhaco qaybtaas bidix ee fadhiisato isla qaybta midig sidoo kaleeto culayskaas ayaa waxaa keenaysa inay ee, ayadan shaqadeeda gabto waxaa dhacaya waxa loo conjunctive heart failure sambabkii wadnihii ma shaqeynaya qofka ee, ma ku noolaa karo oxygen la-aan ayuu ku dhaceyso oxygen inuu banaanka ka helo waayo jiifka wuu ku adkaanaa socodkana wuu ku adkaanaa marka aada khatar u leedahay isla sidoo kale waxay saameysaa een, dheefshiidka ee, caloosha nabarka keentaa nabarahaas waxaa ku dhici karo ee, kansar isku bedeli karaan waxay kaloo keentaa ee, afka kalarka way ka bedeleysaa ka bilaabta ilkaha waxay kaloo keenaysaa wax la dhaho oral kansariska kuwa ugu badan kansariska ku dhaca kolonka naagaha waxay u keentaa aag- ee, dumarka aada iyo aada waxay u keentaa brist kansarka kor u qaadaa waana waxa uu dilaaga ah oo dumarka u dhintaan Een, skinka naftirkiisa iyo maqaarka waxaa kasoo baxayo meelaha qaar inaa ka xirmaan xididada kadibna gangreenku dhaco ee xubintaasaas u dhimato saameynta marka rag iyo dumar way ku siman yihiin aada iyo aada waxay u saameysaa dhalmada ragga iyo dumarka labaduba ay saameysaa inagoo aan kala qaadnay noocyada ama aan ogaanaba noocyada ee, oo maandooriyaha u kala baxo taabuga haddii aan si gaara u eegno markay adeegsato hooyo xaamilo ah saameyn ma ku yeelan karaa ubadka uurjiifka ah haa een, taabuuga hooyada uurka leh waa waxay u kala qaadeenaa hooyadana saameyn ku yeelana cunuga ee wadana saameyn ku yeelana cunugeeda waxaa ku dhacaya taabuuga maadooyinka waxaa ku jira sigaarka oo kaleeto laga helo sida nicotinka iyo taarka hadda soo sheegnay iyo carbon monoxideka sunta la dhaho Ka- taasaa waxay keenaysaa een, inay hooyadii dhiigeeda ka gudubto een, ibida dhiiga hooyada markay soo raacaan ee xididada ee, waxay ku sameynaya aada u yareynayaan oxygenkii aa yaraanayo marka waxay keenaysaa een, inuu cunuga heli waayo oxygen waxay kaleeto saamaan dhiiga casacas oo loo yaqaana r b c da carbon monoxideka maadada la dhaho gaas- gaaska la wuxuu qabsanaa oxygenkii waana qalad inuu oxygenka qabsado mana loogu talagelin kaasaa marka waxaa dhaceyso inuu oxygen ee, wax- waxa ka dhaco meesha carbox hemoglobin hemoglobinta meesha oxygenka qabsaleed waxaa qabsanaya carbon monoxideki cunuga oxygen ma helayo vital hypoxia ku dhacaya hypoxia hadoo ku dhaco waxaa yaraanaya koritaankiisii oo jismiyan iyo maskixiyan karooska iyo development labadiiba waa yaraana cunug waxaa ku dhacaya miisaankiisa inuu aada u yaraado laba baaskeeda dhacayo waxaa dhacayo ee, inuu dhashto xili aan loogu talagelin birmajuur inuu noqdo ama inuu noqdo ee, dhicis waxaa ku dhacayo inuu caloosha ku dhex dhinto waxaa dhacaysa inuu markuu dhalanayo dhinto waxaa ku dhacaya wax la dhaho i u g r iyo i u f d oo la dhaho i u g r waxaa waa interutrin gross titration gurimadii oo dhan oo joojinaya intuu ku jiro ee, riximka hooyada iyo inuu ku dhinto riximka interutrin vital death wuxuu kaloo ka saameeyaa ee, neefmareenka cunuga markuu saaskiisii cunuga yaraado awood uma lahan koritaanki kuxubnihii jirkiisa korayeen sida sanbabkii oo kale sanbabkii ma yeelo kara awood oo keliya isku shaqeeya waxaa ku dhacay wax loo respiratory distress syndrome markoo dhishta xataa wuxuu saameyn karaa saddex bilood ugu horeeyo dhafaas trimester kooxeed hadday isticmaasho taabuuga waxaa ku dhacay cunuga cudurada loo yaqaano cudurada lagu dhashto oo la dhaho wadnaa xanuunka sida sd iyo sd oo kale waxyaabaha kaleeto ku dhici karo waxaa kamid ah inuu cunuga saameeyo bareenkiisa ama maskaxdiisa even haddoo dhashto cunuga sulonki time life wuu saameynaa oo akiyugiisa ilmaha kale oo ka hooseeya behaviorkiisa iyo dhaqankiisa ilmaha kale oo aada ugu duwaya cunug kacsan oo dhib badan oo noqona hooyada sidoo kale saameyna ku leedahay waxay u bandhigantaa hooyada taabuuga isticmaasho wax alaa wax riski oo hooyo kasta ku dhici lahay markii hooyada caafimaadka qabin sida dhiig bax inay uurka qaadi weyso inay ilmaha soo tuurto abortion keento inay balacentadii kasoo foqdo meesha balacenta abruption wax la dhaho waxay kaloo keeni kartaa inay balacentadii qabsato afka hore ee serviciska balacenta brivia raximka meelayan ilmaha ku talaalmaan ectopic pregnancy waxa ay keeni kartaa dhibaatooyin badan ay u keeni kartaa hooyada cunuga marka waa fiiri riska wax aada khatar ee hooyo waxaa kaloo saameyn ku yeelan kartaa ilmaha ee ku dhex cuneyso kuwa calooshooda ku jira marka laga soo reebo wax alla wixii guri u jooga ilmaha ahaada waayeel ahaado wax alla wixii guri jooga baasif ee u qaadanayaan inta riska ayada ku dhicileed ka badana ku dhaceyso qofka u dhow agtiisa hadday ku cabto ama tubaakada ku cunto ama taabuuha ku cunto ama sigaarka ku cabto si baasif leh ee u qaadanayaan baasif sulid qofka u qaato smokinka iyo waxyaabaha tubaakada la xiriir wuu ka riski badan yahay qofka cabaay marka ayadana saameyna ku leedahay sidee loogu hortegi karaa ama loo yareyn karaa dhibaatooyinkaasi aad kasoo hadashay oo dhan wax ugu weyn oo looga hortegi karo waxay tahay in la sameeyo health education oo wacyigelin caafimaad la sameeyo oo loo tababaro dadka inay waxaan dhibaato leeyihiin waxa micnahooda inay fahmaan ay cunayaan waxay ka helayaan waxay tahay in horta saameyn ku leedahay caafimaadkooda qoysaskooda lacagtooda qarashana ugu baxaayo inay ilmihii noqonayaan hadhow famili wada ayaga dhan qashin iyo tubaako iyo calaq cunaayo oo waxba qabsan karin oo dadkan waxba usoo kordhinayno yacni in dadka lagu tareengareeyo inay tahay wax dhibaato ah oo aada u saameyneyso familka iyo dhammaan bulshada oo dhan wacyigelintaas waa lagu jooji karaa maxaa la dhahaa saameyntaas waxaa kaloo loo sharaxaa qofka haddii uu joojiyo inaan waxba ka ba-eynin oo nolol maameedkiisa oo qabsan karayo activitigiisa waxaa kaloo loo sheegaya inay tahay dadka qaar waxay ka raadiyaan farxad iyo firfircooni farxaddii firfircooni haddii uu joojiyo qofkii inuu caadi isticmaalkan dad islaamanaane qofkii inuu wacyigeliyo inuu waxaan fiicneen oo salaadiisa iska tukado cibaadeysto dhaqdhaqaaqo activity intaas ugu filan iyo firfircooni wax fircooni laga helayo in laga raadiyo ma ahan ilmaha yareerka ee waxaa ku cayigeli lahay sida hooyooyinka iyo waaridka ilmaha ka fog oo dibadda ka jiroo kale lacag extra ah inayna siinin cunuga loo yeelin wax asaga oo rabo yani waxaa jiro family ilmahooda ku qancinaa inay lacag extra siiyaan inay siiyaan cunugiyo baahan oo kale iskuulada markay u diraan waxay siinaya lacag oo ka badan lacagtaas wuxuu ku isticmaalaa bilcagsi cunuga taabuug taabuug waxa badiyay waxay tahay familka naftirkooda waalidkuu ka qayb qaadanaa waxaa laga rabaa inay sameeyaan waalidka cunugooda inay kontaroolaan iskuulka xilligoo aadaya xilligoo ka imaanaya inta qarash ugu baxday wuxuu sameeyey inay ogaadaan waalidkii cunuga haddii la fasaxo kontaroolna aana jirin waxaa imaanaysa nafsidoo rab u dhaqma hadduu marbartane wax laga celi kara maahan wuuna ka saaqida waa tahay ugu dambeyn doctoresa nasra maxay tahay talada aada bixin lahayd adiga oo kaashanaya aqoontaada caafimaad talada aan bixineyno talada hadda kusoo hadalnay iyo sida looga hortagayo laakiin dumarka soomaaliyeed waxaa u sheegaa inay haddii ayaga isticmaalaan iyo hadduu caruurtooda isticmaalaanba inay ka waantoogaan haddii ayada isticmaasho waxa uu sheegaa inay dhibaato ku leedahay haddee tahay gabar aana la qabin oo gabar yar ah taabuuga wuxuu u keenaa hadhow inay saameyso nolosheeda dambe oona u keeni karto inaynu qaadin haddii guursato uur inay qaadi weyso caafimaadkeeda inuu aada iyo aada u saameynayo inay tahay wax maskaxdeeda iyo jismigeeda muuqaal ahaan iyo maskax ahaan bedelayo eena ka hari karto hadda gabadhaas gabadh wax baranays tahay dadkay wax la baranaysay waxbarashadeedii iyo mustaqbalkeedii inay gabowso marka waxaa kula talinaa inay gebi ahaan waa wax laiska dhaafi karo laiska jari karo inay iska jarto ay isku tababarto inay joojiso hooyad uurka leh maxaa leeyahay dahooya isticmaashid jooji daabuuga waxay saameynaysaa ilmaha uurka ku wadid ilmaha ku hareero joogo gebi ahaan familkoodoo kaleeto dhaqaalehay kaa saameynaysaa caruurtaada kuriimadooday saameynaysaa ayadii nafsiyana waa u saameynaya marka waxaa kula talinaya inay joojiyaan daabuuga waa la jari karaa waa wax weyn oo u baahan in isku taxaluujiyo marka isku taxaluuji saameyntiisa aada iyo aada u badan tahay haddaa isticmaalkeeda badisideedu neefnolosheeda caadigeed wadato ku adkaanaysaa neefsashadii ku adkaanaysa oo caafimaadkeeda o dhan waa isbedelaa dhiig karayo waxyaaba hore u qabi jirnaa ku dhacayo marka waxaa kula talinaya inay iska joojiso gebi ahaan ina kula talinaya hay-adaha dowladda dhaqaatiirta culumidiinka inay ka wada hadlaan waxyaabaha kusoo badanaya taabuuga iyo tubaakada aada iyo aad waxay u tahay khatar dhaqankeena iyo diinteenana wax oo quseeya maahan marka waxaa laga rabaa in hal meel loogu soo wada jeesto dhammaan wixii oo quseeya ka wada hadlaan sida dhaqaatiirta ay sameeyaan caafimaado baraarujin ah health education inay culimada sameeyaan maxaa la dhahayay wacyigelin iyo waxaa diinta waxay ka qabto dowladda naftirkeeda inay koontaroosho wasaaradda qaafta iyo diinta kuwa gobolka ka shaqeeyo dhammaan in la kontaroolo meelaha laiskugu imaado waaridkan waxaa laga rabaa inay ilmahooda kontaroolaan ganacsatada oo keenayo ee ka ganacsado waxa haddii la keeno wax ka xumo lahana yani waxa keenayo waa in laga hortaga yani dadka ganacsiga u keenayo haddayna magaalada oolin waxaan cid gadan lahayd ma lehan ganacsatada marka ayadana rool weyn ay ka qayb qaadanaya oo inay joojiyaan yani taabuug keliyeed lama isticmaalo waxaa la isticmaalaa daawooyin dareemodool oo kaleeto qof kasta aragtid dareemodool qof yar qof weyn uu yaqaana yani qalad waa inay dadka yaqaanaanka daawadaas ay isticmaalaan adduunka laguma ogolo abuse waayo marka waa in dhammaan ganacsatada kama reebmo ganacsatada dowladda dhaqaatiirta waa in laga wada hadlaa la joojiyaa wax aada iyo aada u xun waaye oo saameynaya dhaqaalaha dalka qoysaska iyo caafimaadka dadka
aad ayay u mahadsantahay doctoresa nasra cabdulaahi geedi oo inoo marti ahayd waa inaga intaa barnaamijka waa hanaa maxamed iyo farsamadii yaasir yoonis oo idinle isma dhaafno